shirkadda nadaafadda ee waamo oo ka howlgasho gudaha magaalada kismaayo ayaa soo dhoweysay go'aan uu soo saaray maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo kaasoo ku aadan qashangurka xaafadaha iyo weliba waddooyinka halbuulayaasha u ah magaalada oo bulshada qaarkood ay kusoo daadiyaan qashinka agaasimaha shirkadda nadaafadda ee waamo ee magaalada kismaayo axmed ibraahim cabdulaahi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka shirkad waamo ahaan ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan bilicda iyo nadaafadda xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada kismaayo isagoona faahfaahin ka bixiyey adeegyada kala duwan ee shirkadu bixisa ee ku saabsan dhanka nadaafadda waxaa farxad weyn noo on sidoo kale soo dhaweynaynaa saaka go-aamada geesinimada leh ee dowladda hoose ku dhawaaqday mar kasta innaga garab iyo muxuu ahaa taabagelinteenna waxaa qeyb ka ah dowladda hoose oo aan kula jirno heshiiska wada shaqeynta adeega aan hayno dowladda hoose saaka waxay ku dhawaaqday in goob kasta iyo guri kasta oo ku yaala magaalada kismaayo ay isdiiwaangeliyaan kadib markii la arkay hoosu dhaca ballaaran ee ku imanaya waddooyinkii cusbaa iyo bilicda magaalada oo dadka inta badan aan isdiiwaangelin ay sabab u yihiin oo ku tuurayaan bulaacadihii ama muxuu ahaa biyomareenadii iyo sidoo kale waddooyinkii waaweynaa ee ilqabadka ahaa wixii ay ay diideen inay shirkaddu qaado shirkaddu awel waxay ahayd si khiyaari ah ama qofka rabitaankiisa ah iyo hadba wadan bislaanshihiisa ku xidhan bay ahayd laakiin hadda wixii ka dambeeya sida ay dowladda hoose noo sheegtay waxaa laga dhigay adeegii mid qof kasta waajib ku ah bacdamaa uu ka shaqaysanayo oo uu ku shaqaysanayo dhul dowladeed ama deegaankan oo deegaankiina dowladda ay u baahan tahay in bilicdiisi maadaama waddooyin qurux badan iyo muxuu adeegyo qurux badan ee dowladda hoose hirgelisay iyo dowladda jubbaland waxaa laga maarmaan ah in la ilaaliyo tayada iyo bilicda deegaanadaas sida qiimaha iyo quruxda badan loo hirgeliyey ayadoo taa laga ambaqaadayo shirkadda iyo dowladda hoose waxay isla afkarteen in la ilaaliyo oo weliba si aada ah loo ilaaliyo bilicda magaalada kismaayo waxaa qof kasta la farayaa oo goob kasta iyo guri kasta lagu waajibiyey in uu joogteeyo ilaalinta iyo xakameynta waxa ka soo baxaya goobtiisa waxaana uu ku aamino oo u dhiibo shirkadda waamo innaga farxad ayay noo tahay in dadkii aan kari la-ayn aan ka la-ayn walaalayaalo waxaan deegaankeena iyo bulshadeena iyo nafteennaba cudur buu ku yahay xanuun buu ku yahay dhibaato ku yahay aan iska fogeynay noo dhiib in ay maanta dowladdii hoosena nala garab taagan tahay waxaan rajaynaynaa bulshada reer kismaayo iyadoo aan u mahad celinayno gabdhaha iyo wiilasha marka horeba sida hufnaanta dhiiranaanta iyo wadaniyadda la noola shaqaynayay oo mar walba bulshada inta badan ay u badnayd kuwo wanaagsan oo diyaar u ah adeegan inay garab siiyaan oo ay dhihi jireen mar walba waxaa tihiin shirkadda ugu mudan in lala shaqeeyo ee aada noo dhiirigelin jiray inkastoo ay jiraan dad aan fiicnayn oo shaqaalaha bahdila xoog iyo isku daya in muxuu ahaa ay mooraalka kaga ciyaaraan qofka dhahaan maxay baa tahay qashin laa tahay kanaa tahay waxaas muhiimadda aan usoo dhaadhaca waxaan soo dhaweyn diiran aan soo dhaweynaynaa go-aamada hor kale ee kuwii hore sidheeriga ee dowladda hoose ku dhawaaqday